haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana inala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a axadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii shir qorshihiisu ahaa in looga hadlo heysiga sannada labada kun iyo lix iyo tobanka iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka ka dhisan oo ka dhici lahaa magaalada kismaayo dib loo dhigay kaasoo lagu ballamay in mar kale la qabto dubudhigga shirkaasi ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta qaar ay sheegeen inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan in si qoto dheer loo lafaguro ka hor inta aanan midka wadahadallada la fariisan adduunyada shirkan ayaa ah in dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay isla meel dhigaan hanaanka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo higsiga sannada labada kun iyo lix iyo tobanka iyo inay dalka ka dhacdo doorasho lagu soo doorto baarlamaan iyo madaxweyne shirkan ayaa sidoo kale looga hadli doonaa sidii xal waare loogu heli lahaa xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada jaarka ah iyadoo maamul goboleedyada puntland galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed ay labalabo isku haystaan iyadoo xurgufta u dhexaysa maamuladaasina ay tahay mid sii xoogaysanaysa maalinba maalinta ka dambaysa taasoo walaac ku abuurtay shacabka ku nool deegaanada maamuladaasi dhinaca kale waxaa jira shir la qaban doona dhowaan waxaana shirkaasu noqon doonaa mid dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay la tegi doonaan natiijada ka soo baxda shirkan beesha caalamka oo shirkaasi ka qaybgeli doonta ayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada uga fadhida inay hal mowqif la yimaadaan si loo sii ambaqaado dadaalada lagu doonayo in dalka lagu horumariyo islamarkaana lagu dhaqangeliyo dhammaan qodobada ku xusan higsiga sannada labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba barnaamijkeena faaqidaada ayaan ku eegeynaa shirka dhex mari doona dowladda iyo maamul goboleedyada inuu noqon karo mid ay dhinacyada shirku dhex mari doono ay ka soo saaraan hal mowqif islamarkaana uu noqon karo mid lagu xaliyo xurgufta iyo saluugga u dhexeeya maamul goboleedyada dariska ah barnaamijka waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qayb galay xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil xildhibaan caashe maxamuud cumar caashe koos iyo diini maxamed diini oo ka mid a madaxda hay-adda sosensa oo ah hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dowliga ahayn ugu horeyn saddexdiinuba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada idaacadda v o a waan soo dhowna aad baan umaadsantahay waa ka mahadsantahay su-aasha aan markaasi doonayo inaan idin weydiiyo ayaa ah maxaa laga filan karaa shirka looga hadlayo hiigsiga sannada labada kun iyo lix iyo tobanka iyo xalinta xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada aan ku hormaro xildhibaan cabdi bare bismillahi raxmaan raxiim horta waa su-aal fiican oo la rabaa dadku horta inay wax badan ka ogaadaan waxaa horta laga filahayaa arrimo dhowr arrimood baa laga filahayaa marka koowaad haddii meel soomaaliya isugu timaado oo lagu wada hadlay oo masayrkii soomaaliya lagu wada hadlay horta waa muhiim taa in laga wada hadlo qof walba waa soo dhaweynaya hase aatee midda meesha ku jirtaa waxaa weeye xurguf mar hadday jirto oo xurguf siyaasada jirto maamul goboleedyada iyo ay ka jirto muxuu ahaa dawladda federaalka ay ka jirto taas waxa weeye xurgufta waxaa xalin kara oo maaragtay iyadoon la xalin oo xurgufta jirti aan la xalin anigu ma arko wadahadal kale oo furmahaya ama layihaada arrimaha laga hadlo maaragtay laba kun iyo lix iyo tobanka marka muhiimaddu waxa weeye in xukuumadda u istaagto inta ka horeysa sidii loo dhameyn lahaa maamul goboleedyada xurgufta ka jirta in la dhameeyo maahane ee anigu ma filaayo wax wax weyn inay halkaa kasoo bixi doonaan marka wax walba waxay leedahay hogaan bay leedahay hogaanki in laga hormariyo oo wadahadal laga hormariyo oo laheshiya wax bay ku xiran yihiin aan siiyo xildhibaan caasho cost xildhibaan bal adigu arrintaasi ka waran horta walaala wadahadalla waa heshiin ummadda soomaaliyeedna wax weyn oo dhex yaallaa ma jiraan xurgufta ka dhexaysa maamul goboleedada soomaaliya haddana way isa soo arkeen qaarkood inta kalena waxaa lagu dhamaynaya wadahadalkan lagu ballamay laba labaatanka bisha haddii ay iyagu halkaa ku heshiiyaan oo waxa yara dhex yaalaay waa wax yar waxa dhex yaallaa waxa yara dhex yaallaa ay ka horumariyaan danta ummadda soomaaliyeed ay ka horumariyaan oo iyagu arrintoodii hadafkooga dhamaystaan waxaa loo geli doonaa sidii soomaali systemkeedan system kale loogu sii dheerayn lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka higsigaas ayaa la geli doonaa waxaanan umalaynayaa wadahadalla waan heshinna ummadda soomaaliyeed hadday isku timaada inay ragga soomaaliyeed ee maamul goboleedada wata iyo kuwa federaalka joogaaba ay u horseedi doonaan ummadda soomaaliyeed wadiiqadii lagu gaari lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka waan gartay diini maxamed diini adu waxaad ka mid tahay madaxda hay-adda sosensa oo ah hay-ad markaasi ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn labada xildhibaanna waad maqashay mawqifkooda bal adu mawqifkaad ka taagantaha arrintaasi muxuu yahay
awalan bismi illahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan umahad celiyo idaacadda voice of america iyo saaxiibkan barnaamijka daadihinaya sidoo kale walaalihii kaleo ida barnaamijka igala qeyb qaadanaya xildhibaanada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo na maqlaysa maqalkooda waxaan jeclaan lahaa soo shan samaa urur siyaasadeed annaga waxaan u taagannahay in la helo xasilooni siyaasadeed midnimo qaran iyo in horumar soomaaliya la gaarsiiyo marka annagu intaasaan u taagannahay marnaba qeyb kama nihin siyaasadda laakiin waxaan jeclaan lahayn soomaali in caqligu taliyo in caqligu taliyo runtii siyaasiyiinta waxay isku haystaan inta badan maaha dan soomaaliyeed maaha siyaasiyiinta waxay isku haystaan dan gaar ah ama mid xil ha noqoto ama mid dhaqaale waxaan rajaynaynaa in ay taa ka tanaasulaan oo danta soomaaliyeed u tanaasulaan shirkan waxay ku xiran tahay hadda sida ay u arkaan haddii shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo gudaha iyo dabaddaba ay runtii fariin culus gaarsiiyaan siyaasiyiintooda waxaa laga yaabaa inay dareemaan shacabka inay u bislaadeen shacabka inay u bislaadeen inaan in lagu hogaamiyo waddo horumarineed xasilooni siyaasadeed laakiin hadda sida muuqata waxaan isleenahay caqabado fara badan ayaa taagan waan gartay oo ay kamid tahay in dadka iyo doorkii maamul goboleedku ay isku qaldan yihiin waan waan gartay waan soo noqon doonaa su-aasha meesha taalla ee waxay tahay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kulanka ay yeelan doonaan ma laga yaabaa inay qorshe isku mid a oo u midaysan ay shirkaasi ka soo saareen oo ay la yimaadaan si shacabku ay arrintaasi ugu farxaan xildhibaan cabdi barrahaye horta waxa weeye waxaa fiican in horta xaqiiqda la taabto oo xaqiiqda laga hadlo qofku hadduu mar siyaasi yahayna waxaa fiican inuusan siyaasadda meel dhow ka fiirin meelsa horta inuu ka fiiriyo horta muhiimada u weyn oo meesha taalla waxa weeye soomaaliya way burburtay dagaal ahliyaha dhex maray dagaalkii ha dhex maro laakiin ilaa hadda waa la arkay hogaamiyaal la heshiisiiyo iyo niman madaxoon isu keene hortaas maxaa diiday oo meesha looga dabanaya shacabkii soomaali horta maxaa loo heshiisiin waayey horta muhiimadu waa midaas dawladdan hadda maanta joogaan ka tirsanay annaga waxunahay wax badan baan talo waxaan kusoo jeediyey oo mas-uuliyiinta dawladda ugu soo jeediyey oo khatar madaxweynaha federaalka aan inta hor fariisayn wax walba ha laga wada horsiiyo wadahadal guud oo dadkii sidii horta loo hadli lahaa dee dad iyagu sidii u kala taagan dawladii dhexeed halkaa taagan oo leedahay anaa wadanka xumo anaa wadanka xukumaan wax kale ka hadli maya laga hadli mayo marka horta in la kala saaraa fiican wax danta taagan iyo wax mustaqbalka soomaaliya dan oo horta in la kala saaraa fiican marka xaaladdu waxa weeye dawladda federaalka intayna horta isugu yeelin oo ayna oran shirka waxaan ku ordayaa shirka new york kaso ka socdo assemblygan wax midaysan baan ku tegaynaa intaas horey jirtay maxaa loo qabawaayey maxaa xukuumadda u tegi weday maxay wadahadal u furi weday dadkii maxaa la isugu keeni waayey xildhibaan caasho koos adigu bal arrintaasi ka waran waxa weeyaan walaal horta soomaalidu anigu ma qabo dib u heshiisiin loo sameeyo ummadda soomaaliyeed way ka soo dhaaleen dib u heshiisiin iyo shirada iyo meelo la geegeeyo shacabka soomaaliyeedna uma malaynayo inay dhibaato weyni dhex taallo dadka dhib ku dhex yaalla waa siyaasiyiinta soomaaliyeed weeyaan arrintaasi dawladdu sidey Ah, marka sidey munaasab tahay oo dawladdu u xalin kartaa marka fikirkaaga adiga aniga waxay fikirkayga la tarta dawladdu madaxweynuhu intuu kow ka yahay iyo xukuumadda uu ra-iisul wasaaruhu wadaa mar walba waxay tagaan walaalaheena maamul goboleedada sameeya samaystay way la sameeyeen way la wadeen hawshiina way wadaan mana qaba anigu kolley fikirka walaalkay qaba ee ah dadkii hala heshiisiye iyo boogta halkay tahay hala dhaye iyo waxa weeyaan walaal soomaali wax ku mahmahdaa haddii danigeeday ku xoqata ma weydo soomaali maanta waxa dhex yaali waxa weeyaan midnimadii ummadda soomaaliyeed iyo qarankii uma qorannimadii ummadda soomaaliyeed ragga soomaaliyeed ee hogaamiyaasha ah ha ahaada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ha ahaadan prime ministerka iyo guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaankiisa iyo maamul goboleedada inta jirta iyo inta haddaba la aasaasayo waxaan qabaa inay dalkooda u horseedi karaan nabad inaynu dib u heshiis samayno soomaalima dagaasha ka yimaada lowlacada iyo kaga yimaada raaskaaboni waa la isdhex maraa waa la wada socdaa jaamacadaha camuud baa lagu jiraa muqdishaa lagu jiraa garawaa lagu jiraa kismaayaa lagu jiraa Waan gartay.
soomaali olma taagna in bayaraadnimo waxaan leenahay wadahadal iyo wada xaajood ha lagu dhameeyo miiska wadahadalka waad ha maqal- lagu gaadho maslaxada ummadda soomaaliyeed Waan gartay.
iyo higsiga halka lagu higsanayo Een, xildhibaan cabdi bare waad maqlaysaa xildhibaan eh, caashe kos waxay taagan tahay een, ma- madaxda dowladda ugu sarreysa waxay tagaan xarumaha maamul goboleedyada way la hadlaan dadaal bay wadaan ummaddu isba dagaalsanaa rajo fiican bay muujinaysaa maxaa dhacday rajadaasi kugu muuqata miya maxaase ku sulugsantaha arrintaas walaal horta aad baad u mahadsan tahay horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa waxaa fiican sideeda qofku inuu siyaasadda uu ka- uu cabiro inuusan ku cabirin meel yaroo qalloocsane inuu ku cabiro wadada saxda oo wax ku imaan kara horta inuu ku cabiraa fiican waxa weeye haddii la yidhi een, shacabku waa isdhex maraan waa run waa isdhex maraan iskoolaa jira waa la isdhex maraan laakiin waxaa wax walba ka weyn waxa weeye dadku iyagoo saas ah haddana weli waxay ku kala taagan yihiin aragtidii siyaasadeed baa meesha taalla aragtida siyaasadeed haddaan laga midays laga midayn oo aan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadii iyo shacabkii ayna ka midaysnayn horta meesha waxba ma ma oolahayaan muhiimadda ugu weyn waxa weeye oo meesha taalla een, maamul goboleed baa aasaas baa waxaysmay sida aada la socotay waa ogtihiin wax qarsoon maahan maamul goboleed mar hadduu aasaasmay oo shuruudihii dastuurigii iyo sayidma uu soo buuxiyo in een, midka maamulka shuruudihii soo buuxiyey oo saddex gobol iyo ka badan soo buuxiyo dhibaatada lagu hayo waad ogteen iyo maaragtay sida loola dagaalamayo iyo sida maaragtay culays loo saarayo een, maamul goboleed baa la sameeyey liyo muxuu aha waa maamul goboleed oo sida dastuurka oo aan sharciyan waafaqsanayn oo gobol iyo bara baa la sameeyey Een, Waa gartay.
haddaan walaashay muxuu ahaa caashashada ayna waxin karayn waa og tihiin waxa ka dhacay iyo maaragtay imartii dawladda gelisay ama xukuumadhaasi ama madaxweynahan imartiga ay gelisay iyo Puntland oo ayagu saddex gobol ah wixii imartiga dagaalka iyo dhibaatada la geliyo qof walba sadasano qof walba wuu og yahay waan gartay Een, beesha caalamku waxay dowladda iyo eh, maamul goboleedyada ka sugaysaa inay la yimaadaan hindise qeexan oo cad oo muujinaya sanada labada kun iyo lix iyo tobanka hiigsiga iyo sidoo kale in doorasho ah, markaasi baarlamaan iyo madaxweyne lasoo doorto arrintaasi macquul ma tahay inay shirkan ka soo baxdo aan siiyo xildhibaan casho koos arrintaasi rajo ma laga qabaa horta walaal een, soomaalidu waxay ku mahmaadaa toos in loo gargasho talo weelkiya soomaaliya soomaaliyaa leh beesha caalamku waxay nagu caawinayaan wayna gargaarayaan wayna garab joogsanayaan laakiin arrinta soomaaliya waxay ka falantaa soomaali soomaaliya maanta waxay leedahay dawlad dhexe oo rasmi ah waxay leedahay hay-ado dastuuri ah hay-adaha dastuuriga ayaa soomaaliya iyo dawla iyo maamul goboleedadan soomaali dowlad goboleedada soomaaliya ka samaysan ururada bulshada rayidka ah iyo aqoon-yahanka iyo waxgarabka soomaaliyeed waxay soo go-aansadaan inay ku gaadhaan higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ayay taageeraysaa beesha caalamku maahine iyadu inay noo yeedhiso xaqba uma laha waan gartay n waxaan siinayaa diini Eh, diini idinku urur ahaan inkastooyna ognahay inaad tihiin ururo aan siyaasi ahayn oo ama aan dawli ahayn balse arrimaha bulshada inta badan u dooda n arrintaasi ma idiin muuqataa idinka aniga waxay ila tahay Een, soomaaliya soomaali baa le waa sax laakiin eh, inta badan siyaasiyiintu marka ay rabaan in ay fashilkooda qariyaan waxay yidhahdaan soomaalidu heshiis maaha eh, dib u heshiisiinay u baahan yihiin sababtaan saas u leenahana waxa waaye waxa laisku haystaa maaha dib u heshiisiin waxa la isku haystaa waa xukun waa power Eh, nin walba uu rabo inuu dhinka kale kursigiisa yimaado waxayna socotay ilaa sanadkii kun sagaal boqol eh, eh, sagaashankii Eh, nimankan siyaasiyiinta weli maana ilbixin in shacabka soomaaliyeed ka daalay xarigjiidkan tirada badan ee aan dhammaanayn in shacabka soomaaliyeed weli ka daalay maysan fahmin laakiin waxaan rajaynaynaa shacabka soomaaliyeed inay si uun u muujin doonaan inay ka daaleen middan kale beesha caalamka beesha caalamka roolka hadda ay cayaarayaan oo runtii dad badan ay ka warwarsan yihiin waxaa u baneeyey siyaasiyiinta sababtoo a ninka gobolka jooga ee gobol soomaaliya kamida waxaad moodaa marnaba inaanu iska xil saarayn in jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed inuu xil ka saaran yahay ee beeshiisa iyo maamul goboleedkiisa yar kaliya in xil ka saaran ka saaran yahay aad moodaa dhinaca kale nimanka baarlamaanka oo baarlamaanka ayagu matela gobolkaas haddii gobolku khilaaf ka yimaado marnaba uma istaagaan waxaad moodaa markii baarlamaanka la joogana waxay leeyihin four point five on ku fadhinaa oo baarlamaankii annagaa mas- markaas markii la yidhaahdo khilaaf hal xaliyana inaanay marnaba ka qeyb qaadan waan gartay marka mar kastana waxay raadsanayeen cudurdaar marka taas horta waa dhaliil guud oo aan u qabno siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo institutionada hadda jira ama ha ahaadaan maamul goboleed ama ha ahaadaan baarlamaan laakiin waxaan qabnaa in hadda fursadan aan la dayacin fursado badan aan la dayacay in loo dhegan nuglaado waxa danta ummadda soomaaliyeed ku jirto waxa kaliya hadda la raadinaya oo laga rabo shirkan waxa waaye soomaalida inay isku waafaqaan option ay doorasho ku galaan oo xukunka si nabada u kala wareegaan waxa lala dagaalamaya laga hortegaya waxa waa xukunkan kala wareegaas inaanay ka imaan qas iyo fawdo iyo in dib ay u noqdaan mar uun waan gartay aad baad marka umaqsan tahay fursadan waxaa leenahay yaan laga dalay yaan laga dayacin ummadda soomaaliyeed annaga bulshada rayidka haddaan nahay baarlamaanku nama siiyo ama dawladda soomaaliya marnaba nagama talageliyaan amuuraha soomaalida bulshada caalamkuna sidaas la eg marnaba nagama talageliyaan hay-adan oo kale matalan soshansa oo matasha institutiono fara badan oo runtii qiimo badan waddanka ugu fadhiya iyo ururka keli ee single organizationka laga yaabo inuu ka jiro tuulo tuulooyinka soomaaliya kamid waa isugu mid beesha caalamka laba qof hadday miiska soo fadhiistaan oo dhahaan anaga waxaan ka tirsanaa bulshada rayidka ayagoon dhihin waa maxay meeritka aad miiskan ku fadhiisaan ama aad bulshada ku matelaysaan waa maxay cidda aad mas-uulka ka tihin in cid dib damba loo weydiina ayay leeyihiin waa bulshada rayidka aan la tashano marnaba fursad uma haysano inaan talada soomaaliya tala ka dhigino dhalilaha ugu weyn ee dawladda iyo institutionada soomaaliya iyo international communitiga u qabnaana waxay tahay in bulshada rayidka marnaba aan laga talagelin howlan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan contribute garayno doodan hadda socota in talooyin ka yimid bulshada soomaaliyeed ay yimaadaan hawshaas runtii waa kulug jirnaa waxaan rajaynaynaa maalin aan dheerayn inaan soo bandhig Eh, waad mahadsan tahay xildhibaan caasho koos maxaa hortaagan ah, m- muranka u dhexeeya maamul goboleedyada ee sii xoogeysanaysa in dowladda federaalku ay xal ka gaadho dowladda federaalku wallaahi saan horada kuugu sheegay way ku dhex jirtaa anigu maba qaba maamul goboleedo badan oo ishaysta afartan maamul goboleed mid hore u jiray oo uu puntland yahay oo uu ka horeeyey maamul goboleedadan iyo waxaan samaysmay hadda puntland iyo galmudugo dad wada degan oo degaan isku ahaa ah iyo koonfur galbeed iyo jubbaland oo iyaguna sidoo kale dad dhex dega ah labada maamul goboleed dadka degaa labada maamul goboleed oo wada degaan oo waa dad wada degaana soomaalina sideedaba wax kala dheer maaha waa inan iyo artigiis waxa la isku hayaana san horeba kuugu sheegna waa arrimo yarar oo siyaasadeed dhamaystirna u baahan taasna dawladdu way ku guda jirtaa oo haddaba waa kan oo labaatanka bishaa loo fadhiyaa wax dhiba oo weyna maaha laakiin haddii ay wax kale nagu dhex jiraanoo walaal waxay soomaalidu ku mahmaadaan nin gabadhaada nin naagtaada raba gabadhaydaan kusiinaya kaama yeelo waan gartay hadday danihii ummadda soomaaliyeed ay ku dhex jiraan wax kale oo wax kale loo aloosinayo wax la eegayo waa arrin meesheeda ku jirta midda kale xildhibaanku wuxuu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi maamul gobol iyo bara mudug iyo galguduud ayaa waxa loo sameeyey maamul goboleed siday aniga caasha ila tahay system dad maray oo samaystay maamul goboleed oo lagu dayan karo ayuu gobolada dhexe ka samaysmeen anu ree awdal baan ahay mayhi dadka meeshaan dega laakiin waxaan ka hadlayaa fikirkayga soomaalinimo ayaan ka dhiibanayaa bulshadayga maqlaysa miidiyaha ayaan u sheegaya waan gartay dad soo maray tanaasulaal badan sameeyey baarlamaan samaystay baarlamaan madaxweyne iyo guddoomiye wax doortay system bay ku jiraan waxa la isku hayaana waxay tahay inkii iyo wadankii iyo magaaladii baa la isku hayaa intaana hadday soomaalinimo jirto gacmo geeljido hoos baa loo dhaqaayo waxba yaan lanagu celinin dhibkii iyo wixii maanta shubac baa usoo iftiimay ummadda soomaaliyeed waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaan leeyahay ragga soomaaliyeedow ha isku dayina mar dambe inaad dib u dhac nagu samaysaan En- oo aad tidhaahdaan hebel baa hebel ku taaga war hebelow hebel u tanaasul oo sameeya iskuna yimaada si aynu u gaadhno yoolka aan higsanayno oo ah midnimadii ummadda soomaaliyeed oo hal meel iskugu timaado Wa- waan gartay taasi waa taas aan ku laq- aan ku laabto markaasi xildhibaan cabdi barre En, xildhibaan su-aashaas eh, mid lamida ku hor taala adigu en, maxaad u aragtaa maxaa ka hortaagan dowladda federaalku inay xal u hesho muranka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka dhisan in maamul goboleedyada la wada hadlo oo waxa khaldan la saxo oo maaragtay dastuurkan dhibaato badan ka timid isbedel badan lagu sameeyey in taasaa horta ka liftay iyo mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa oo qabweyne weyn ku jirto aaminsan maxamed siyaad barra waxbuu saa samayn jiray dakareetuu ku xukumi jiray kanuu wax samayn jiray oo heerkii dawladii dhexe samayn jirtay hiigsanayo leh yacni muxuu ahaa anaa xukuma maamul goboleedyada anaa xukuma kan anaa xukuma taasuna maanta wejigeedi laga tegayo ee burbur badan baa dhacay oo inta soomaaliya isu imaanayso la helahayo hogaan caadil ahoo horumar la gaarahayo maamul bal halkaas istaago wuxuu u leeyahay muxuu ahaa waxaan rabaa aan ka warramay taasna waxa sixi kara oo xasilka u fadhin kara waa hogaanka dalka ugu sarreysa marka hogaanka dalka ugu sarreysa dhibaatadana waxaan leeyahay horta salka balmaasho u dhigo maamul goboleed ha ahaado ama tuulaha ka socdo ama shacab soomaaliya ha ahaade nink muxuu ahaa mas-uuliyadii iyaga ahay ayagaa la rabaa inay tanaasulkasa sameeyaan oo qof walba u hoydaan oo Waan gartay.
madaxa u salaa horta horta mid waa midaasi iyo kadi midda labaad walaashay cashakoor waxay tiri muxuu ahaa dub iyo galgaduud bay tiri So waxaan u malaynayaa walaashay cashakoor iyadoo maan anoo ku ixtiraamaya fikraddeeda inayna wadabka afartan iyo sagaalaad inayna horta akriin baan umaynaya ayna difaac nagu baarantigin maxaa yeelay een, gobol iyo marnaba dastuur noogu qoran waa noogu qoran laba gobol iyo ka badan sida ay ogtahayna waxa weeye een, koonfurta mudug iyo weli mudug baa baa saas een, loo magiciiyey ay ogtahay Een, marka walaashay bal ha- ha ii sheegto gobol iyo bar Een, meelaha waaye.
ay ogtahay oo ceebtii lagu baxshay een, eelintiga intaa lagu baxshay ogtahay bal in uu ka- dastuurka waafaqsan yahay in kaleeto taas horta walaashii waa weydiinaya Een, waxaan way leeyahay ka jawaabi doontaa haddii xildhibaane.
waana maartay kitaab waana gacanta ku Een.
martay waxaan gobol iyo gobol iyo barma soconaysa suuragalna maahani taasna waxaan leeyahay mar dambe annagaa ku maqalnay Een, waan- caalamkiina waan ku maqan gartay.
iyo shacabka soomaaliya ku maqan iyo hoos uga soo dabacoon dastuurkii aynu ku dhaarnay horta wadadiisa Een, aynu marna taasna waan gartay.
taasaan ka leeyahay Een, marka waa mahadsan- xaqiiqda dhabta waa in la taabtaa Ee, midda ugu horeysa waa masad xildhibaane Eh, horta waxaan leeyahay waxaan rabaa laba qodob oo hadda dooda kamid ah inaan ka jawaabo midda ah eh, laba qodob iyo eh, yacni laba gobol iyo ka badan eh, wixii ah ayaa baarlamaanka eh, gobol samaysan karaa aniga waxaan waxyaabahan aaminsanaha waxaa kamid ah bulshada rayidka nahay source of conflict waxa ah constitutionka wadanka hadda u saabsan waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta hadda xildhibaanada u dhaartay ee la rabay inay cillad bixiyaan dastuurka masalan khilaafka ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan wuxuu ka yimaadaa eh, yacni baawarkii eh, nin walba ninka kale wuxuu leeyay intaan anaa iskale intaan anigu iska malin sababto ah ma qeexna ma cadda awoodo mararka qaar iska hor imaanaya ayaa la siiyey madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii Een, maamul goboleedka awoodda maamul goboleedka iyo awoodda dawladda dhexena ma qeexna ana waxaan aaminsanahay khilaafka soomaalida markii sida si technicala loo fiiriyo dastuurka laftigiisa ayaa source of conflict ah mas-uuliyadaasna waxay saarneed muddo saddex sanaa xildhibaanka hadda ila hadlaya oo oo maaragtay sheeganaya maaragtay inuu ummadda metelo ee qodobka labaad aan u- u- usoo noqonaya waxa waaye waxay ahayd haddii la qaadanayo laba gobol ka soo hadal qaadin gobolkan barkiis beeshaydaa degta ee la aqbalo oo soomaalidu iyadoo kala qabiila inay aqbalaan inay wada degaan haddii kale waxay ahayd in la yidhaahdo seeraha qabiilkayga in wal- reer walba qabiilkood seerahooda inta ay degaan oo inta isku dhiiga oo isku haybta sheegata intay degaana maamul goboleeda inay ku qoraan dastuurkayga masalan khilaafka hadda ka taagan puntland iyo iyo gobolada dhexe ee galmudug ka taagan wuxuu ku salaysan yahay puntland waxay leedahay annaga koonfurta ee waqooyiga mudug dadkeenaa degan sidaas darteed ma raaci karto galmudug galmudugna waxay leedahay dastuurka waxaa ku qoran in maamul goboleed la samaysto laba gobol iyo ka badan haddii aan sii dayno oon aqbalno in eh, inta eh, kale ee kasoo haatay reerkaas ay degan yihiin oo reerahan dhinacan soo jeeda ay degan yihiin dastuurkii lama aqoonsanayo marka iyagu waxaa la yidhi marka hore inay ama qabiil ku saleeyaan oo lahaan inta seeraha qabiilku leeyahay ayaan maamul goboleed u aqoonsanaynaa Een, waan Ama ay gartay dhahaan Een, diniow hal gobol- arrintan hal gobol iyo wixii ka badan arrintan Ama ay dastuurka dhahaan dastuurka ku saleeyaanaya khilaafkan oo kale hadda dastuurka ku xallin kara khilaaf In- siyaasiya ma aha si wanaagsan marka arrintan anigu waxaan dhihi- waxaan Haye.
dhihi lahaa siyaasiyiinta waxaan dhihi lahaa haddaad dad mateshaan oo aad shacabka soomaaliyeed mateshaan bahbilka maanta na haystaa marnaba nama haysteen Een, waan gartay marnaba waa- waxaad ku dhici lahayd parliamentarian oo sheeganaya weliba inaad gobol ka soo jeedaan inaad maamul goboleedka iyo dowladda heshiisisaan waa ku dhici lahayd waan gartay Ee, waan maalin walba waxaad la soo taagsantihiin shacabka soomaaliyeed waa islaayay waa isdilay dad bay isu qabaan lama heshiin war horta aan- inaan heshiinaba ha ha dhamaatee labada En- howlood hala kala wado waan gartay, waa mahadsan tahay, Diinyow.
gooniha loo wado sidan qaribnimada jiritaanka soomaaliya ugu soo En- celiyaa in gooniha loo waa- wado waa mahadsan tahay arrintan marnaba intaa ku idnaa Een, arrintan ah dastuurka waa dood kaloo qa- aan ku qaada dhigi doona aan geli doonaa Een, su-aal kaloo meesha taalla waxay tahay maxaa hortaagan marka laga tago inta badan hadda waxaynu ka hadlaynay dowladda federaalka soomaaliya een, mal- ma dhici kartaa inay dhexdhexaadiso oo ay waan waan ka dhex abuurto islamarkaana ay xaliso khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada tusaale ahaan puntland iyo galmudug jubbaland iyo go- koonfur galbeed maxaa diiday iyagu inay isku yimaadaan labada maamul ee jaarka ahi oo ay khilaafkooda iyagu xaliyaan waxa diidan meesha horta waxa weeye farti ka qurusan tahay waxa weeye oo wax walba horta ay ka ay ka miicsan tahay haddii walaalkaygaan hadda aada moodid su-aashii aan weydiin horta aada ugu xanaaqaya aada moodid inuu ka xanaaqaya xayaa farta waxa weeye waxa diidan waxa weeye adeer dad inta sagaashan iyo kowdii dhibaata dhex martay oo aan wax wada hadal la samayn oo kala qoban oo laba guri oo kale halkaa kale dabeec isu tillaabi karin haddii aan wadahadal loo furin oo dawladii dhex wadahadal u furin oo isinadii iyo aqoon-yahankii iyo wiilka hadda walaalka iyo bulshada rayidkaa ka socda uusan ka qayb qaadan oo uusan wadahadal u furin oo dadkii saa u kala taagan yihiin yaadar isugu imaan karaanba waa in camal uu shaqeeya soomaali waa kala tagtay wakti horey dagaal sukay ku kala tagtay waa in la helaa marka caqligii isu keeni lahaa dadka oo wadahadalsiin lahaa oo isu keeni lahaa caqligaasuna wuxuu ka imaan lahaa dawladda dhexe ama madaxweyneha ahaado ama xukuumada ha ahaado taasaa gabtoon meesha ka maqan ayagiina baansi yar bay ku dhex jooreenoo waxaan meeli jirin bay abaabul ka sameeyeen maxaa yeelay maamulna waa kolana waa kobcinayaan oo wax waa kobcinayaan qolana waxay leeyihiin qoladan muxuu ahaa gobolka kasoo qaata marka waxa weeye wadadeeda haddaan iyo naga saaxiibada meesha ku jirta haddaynaan xaqiiqda qabtaa ka hadlin oo meesha dawad ka imaan karta aynaan u leexan oo meel kale aynu aan muxuu ahaa oranno hadda waxaynu waxaynu waxaan noqonaynaa rinti inta reeryada la saaray oo buugo reeryadii tuuray aynu dib isugu soo aad baad umaadsan tahay xildhibaan waxaan siinayaa caasho koos xildhibaan isla su-aashaasa ku hor taalla maxaa hortaagan marka in iyagu iskood isku yimaadaan oy xal ka gaaraan xurguftan udhexaysa mid waliba meeshiisii buu taagan yahay oo wuxuu leeyahay anigu anaa lahaa oo meeshaydii baa lagu soo xadgudbo iman maayo kakalna Waa- saasuu waa leeyahay.
gartay, waa mahadsantahay.
laakiin waxaan maqlaynay mala- madaxweynayaasha qaar hadlaaya oo dhexdhexaadinta ka hadlaaya oo leh walaalayaalan wadahadalla aan isku nimaadno waxnaan samayn waa mahadsan iyo kuwa diiday tahay diini waan siinayaa Ay- jubbaland iyo koonfur galbeed wax dhibaatii ma dhex yaalaan inta ugu muhiimsan hadda dhibku dadku dhex yaala waa gelmu waa dowlad goboleedka galmudug iyo puntland waa mahadsan tahay Eh, diini haye adigaan ku siinayaa Eh, ka urur ahaan waa mahadsan tahay walaalkay horta waxaan leanbaray anugu kaga xanaaqin laakiin waxaan rabaa inaan sheego arrinkii bedeshisiinta iyo in soomaali maaragtay dhib kala gaaray waa runtii soomaali dhib badan baa kala gaaray ilaa hadda ayayna weli dhibkii ku jiraan marka laba aan kala dooran inaan mustaqbalkii ka fakirno oo u baahan isaga laftigiisa in laga fakero oo la qabto iyo inaan weli ku taagnaano waa isdilnay waa isdilnay waa isdilnay oo aan weligii dhammaanayn Eh, anigu waxaan aaminsanahay shaksiyan waxaan aaminsanahay in mustaqbalka laga fakero ayaa maanta most urgent ah oo wax hadda aada si degdega loogu baahan yahay ah sababto ah wadankii ayaa laga yaabaa inuu gacanteena ka baxo Waa Eh, inta yareen isku haysano waxaa laga yaabaa inay u- ummado kale inta u yimaadaan ka faa'iidaystaan taas midaan kale midda labaad siyaasiyiintu waxayba ka ganacsadaan inay shacabka soomaaliyed isku diraan waa taasoo idaacadahay la taagan yihiin dadka soomaaliya waa isla-ayeen nin marka siyaasad eh, eh, mar walba conflict nin siyaasi oo raba inuu inta conflict abuuro isagu dadka ka dhex ganacsado oo maalin walba uu ka dhigto lama heshiyo inuu business ka dhigto sidee baa loo heshiisinayo haddii mar la heshiiyo gobol la isugu yimaado laga heshiiyo la issaamaxo haddana ayagaa siyaasadii waxay isdhag gashay inay dadka isku diraan waan gartay Eh, waa maslaxadii siyaasada waxay ka gashay wax yar wax yar iikaasa maslaxadii siyaasadeeda waxay ka gashay inay ummada soomaaliyeed isku diraan taasay ayagu abuurayaan oo si joogta u abuurayaan oo maalin walba dariiqyada la taagan yihiin oo maqaayadaha la taagan yihiin idaacadaha la taagan yihiin sideebaa diri heshiisiin loogu dhamaynaya horta waa marka hore inay ayaga ka go'daa inay ummadda heshiisiyaan oo ay ummadda walaaleeyaan oo ummadda u horseedaan waxa mustaqbalkooda ku jiro haddaan bulsho rayida nahay waxaana diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano meel kasta oo ummadda soomaaliyeed ugu heshiinay hadday qarash taha waa ka qayb qaadanaynaa hadday xoog iyo maskax tahana waa ka qayb qaadan Eh, diyaar aan waa waa mahadsan tahay diini laakiin Oh, eh, mas-uuliyadda koobaad wax yar wax yar mas-uuliyadda koobaad waxay ku dhacaysaa xildhibaanada soomaaliyeed waa iyagaa gartay laga rabaa siya tacsiiq aad ka jiro gobolada gobolada inay maaragtay ay heshiiska dhex keenaan oo siyaasiyiinta heshiisiyaan oo gobolada heshiisiyaan waa mahadsan tahay hadday shacabka dhibaata ka jirto mas-uuliyadda kooda ayay ku dhacaysaa ugu dambayn en sida su-aasha taalla ee xalka loo baahan yahay waxay tahay sidee eh, loo gaari karaa hiigsiga sanada labada kun iyo lix iyo tobanka oo doorasho loo samayn karaa baarlamaan iyo iyo weliba madaxweyne iyo sidoo kale sidee idila tahay in khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada ee markaasi kala tabanaya cabashooyinka xal loogu heli karaa aan ku hormaro eh, xildhibaan casho koos walaal waxa lagu gaari karaa ummadda soomaaliyeed maanta masiirka soomaalinimo waxaa haya hay-adaha suuriga ah iyo maamul goboleedada oo ay ugu weyn tahay dowladda puntland waxaan leeyahay iyadaa dhistay markii hore dowladda puntland dowladan rasmiga ah oo kumeel gaarkii ka saartay garaa waa lagu shiri jiray haddana waxaan leenahay dadkii soomaaliyeed oo inta isku yimaadaan oo maamul goboleedada iyo dowla- hay-adaha dastuuriga ah iyo bulshadooda rayidka culimaa udiinkooda iyo aqoon-yahankooda intay is urursadaan ay isku yimaadaan ha ka taliyaan sidii lagu gaari lahaa labada kun iyo lix iyo tobanka soomaaliya soomaali baa le wadahadalkeeda soomaali baa iskale soomaaliya dalkiina cidna uma maqna eella uma qodna idinkaa gaadhsiin kara higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka Waa maqsan- haddii ay daacad inaga tahay waa maasan tahay oo aad iskugu timaadaan miiska wadahadalka Een, waxaan siinay maama khilaafka waxaa lagu biin karaa khilaafka waxaa lagu biin karaa ayagoo tanaasulaad badan sameeya walaalaha iyaga is haystaay oo k- uga tanaasula wax walba ka hormariya danta dalka iyo dalka iyo diinta dalkeeni maanta haadaan hadday ka ridaan iyagaa ka ridi kara haddii shumaca uswaysiiba ay sii ifiyaan oo ay mustaqbalka ubadka iyaga badda ku daadanaya ay ka qabtaan oo u sameeyaan gacanta waxay ku jirtaa maanta intaa aan kuu sheegay Waa ee mahadsantahay.
soomaaliyeed ee cid kale gacantooda kuma jirto Eh, xildhibaan cabdi baraan siinaya xildhibaan adiga sideed u aragtaa fikirkaaga waxalba waxay ku iman karaan ama wadahadal ha ahaado ama tanaasul ha ahaato ama isu imaataan waxay ku iman karaan wixii lagu heshiiyey oo shacabka umada soomaaliyeed ku heshiisay wixii lagu heshiiyey oo ah dastuurkaas buu ahaa wixii lagu heshiiyey haddaan asagana fulin horta heshiisa dhex ma oo- qof walba taalaka horta laga fakera waxaa marka intaa markii la soco wixii lagu heshiiyey oo dastuurka ah oo wadadiisa la marsiiyo oo maamul goboleedyada inta la dhiso sharciyan siday ahayd loo dhiso oo miiska hoolka la isu waxiyo oo madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu ummadda madaxa u salaaxo muxuuaha wax walba u tanaasulaal raay oo wax khaldan la soco markaa waxba imaanayo diini maxamed diini Een, sidee u suurtageli kartaa oo xalkuu ku jiraa in eh, la gaaro higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka isla markaana xal loo helo muranka iyo xurgufta udhexaysa maamul goboleedyada horta waa marka hore waa in rabitaanka walaa siyaasiyiinta soomaaliyeed in rabitaan ay la yimaadaan in mas-uuliyad saarantaa waa inay dareemaan marka xalka uu technical noqdo halku xalku waa laba qaybood midna waa mid siyaasi oo damac siyaasiya ayaa ku laban midna waa xal farsamo kaliya u baahan oo u baahan in constitutionka dib loo eego waxyaabaha keeni kara khilaafka haddii sharciga ka imaanaya dastuurka in dib loo eego midda labaad oo hadda ku saabsan higsiga higsiga annaga waxaan aaminsanahay hal xal oo ummadda soomaaliyeed inta la dhex dhigay aqoon-yahanada soomaaliyeed eh, iyo bulshada caalam bulshada soomaaliyeed meel kastoo joogto dhex dhigay anigu waxaan aaminsanahay si sahla in lagu heli karo laakiin annagu midka aan door bidayna waxa waaye soomaaliya in la- loo gaaro eh, waxaa jira opshino fara badan oo ilaa shan iyo toban gaaraya laakiin waxaan qabnaa midka aan hadda anagu ra'yin isleenahay ama ugu roon yahay waxa waaye een, halkii hore ee four point five oo lagu shaqeynaya xal fiican oo soomaaliya mustaqbal u amnaha in laga guuro xisbi loo guurana waxay u baahan tahay xisbigii in loo in loo diyaariyo sharcigii iyo shuruucdii iyo wixii ugu baahnaa marka waxaan qabnaa xala xalka hadda imaanaya oo waa in go-aankii hore ee nimanka odayaal dhaqameedku ay qaadan jireen oo in lagu kordhiyo wax sisa yani decision makingkii improgarayna in lagu kordhiyo laakiin aan weli loo gudbi karin ee xal in la yidhaahdo masalan xisbiyadu hadda maaragtay doorashaha galaan lama dhihi karo because wax sharwacana ma laha Ee, ninka xisbiga oo masalan xildhibaan ah waxaa loo shaqeeyaa district waa inuu constituency uu matalaya dhigtaa waana inuu jiraa systemkii electoral systemkiina uu jiro labadii midna waa maqsuud oo degmooyinka inta badan hadii la yidhaahdo ee dhowr sagaashan degmaa soomaaliyadu ka koobneed xildhibaan kasta waa in degmo laga soo doorto hadii la yidhaha ama laba ha laga soo doorto degmooyinka inta badan nabad maaha marka inta laga xaqiijiyo sharcigii doorashooyinka inta laga xaqiijinayo amniga oo ay suurtagal tahay in laga soo doorto eh, xildhibaanada maaragtay degmooyinka degmada si toosa anigu waxaan qabnaa in xalkii hore lagu sii socdo laakiin isaga laftigiisa wax lagu kordhiyo oo la yidhahdo Waa gartay.
meeshii hal qof uu go-aan ka gaari jiray inta udhexaysa hal ilaa boqol qof oo ka tirsan masalan eh, constituency-gaas eh, maaragta ha soo doortaan saddexdiinuba aad ayaad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka cabdibare yuusuf jibriil caashe koos iyo diini maxamed diini mahadsantaa walaal malamayn oo mahadcelinay okay aad badan baad jirta walaalayaal intaas ayaan dhegeysta kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii faaqidaada v o a ee toddobaadkan oo aan ku eegeynay dadaalada lagu doonayo in lagu hirgeliyo higsiga sannada labada kun iyo lix iyo tobanka iyo xalka loo raadinayo xurgufta u dhexaysa maamul goboleedyada ka dhisan dalka barnaamijka waxaa khadka teleefoonka u qayb galay xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil xildhibaan caashe maxamuud cumar caashe koos iyo diini maxamed diini oo ka mid ah madaxda hay-adda sonsensa oo ah hay-ad ay ku midaysan yihiin ururada aan dawliga ahayn intaynu barnaamij la mida barnaamijkan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
waxaanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa nala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o na waxaa dib ugala socon kartaa boggeena internetka ee v o a somaly com